بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا نوح قبل أبنيا bilowga suuratu najmi suuratu najmi makiyatun weeye suuradda la yidhaahdo suuratu najmi oo ah suuradda konton iyo saddexaad waa makiyatun aayaadkeeduna waa lixdan iyo laba aayadood weeye suuraddaani waxay ka hadlaysaa qur-aanka makiga mowduuca u ka hadli jiray risaalada iimaanka la rumaynaya bacdiga iyo isu soo saarka suuradihii makiga ahaa bay kala mid tahy suuraddu waxay ka hadlaysaa almicraaj micraajkaasi wuxuu ahaa mucjizo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay siiyey kaana mucjizatan lirasuuli اlinsaaniyati muxamed bni cabdillaah salawaatu اllaahi wasalaamuh calayh mucjizo ilaahay siiyey rasuulu linsaaniya insaaniyada oo dhan rasuulkeedii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la soo tusay rixladaas iyo safarkaa nebiga la waday waxyaalo waaweyn cajaa'ib iyo qaraa'ib ah ayaa la tusay waxaa suuraddu kaleo ka hadlaysaa sheeko ay ka sheekaynayso awhaanta iyo asnaamta gaaladu caabudayeen ilaahay sukadiisa waxay caddaynaysaa waxaas baadilnimadooda ilaahay kayrkiisoo la caabudo baadilnimadeeda arrimahaasoo dhan baa la caddaynayaa waxay suuraddu ka hadlaysaa abaalmarinta cadaaladda amaalinta qiyaamada dhacaysa markii naf kastaba iyadu waxay soo shaqaysatay lagu abaalmarinayo kii wanaag sameeye ahaa wanaag baa u yaala xumaan sameeyana xumaana u taal dadku labay noqonayaan abraar iyo fujaar baariyaal ilaahay iyo faajiriin awoodda ilaahay baa suuradda ay ka sheekaynaysaa sida ilaahay noolaynta wax noolaynayo dilidda uu wax dilayo soo saaridda dadkii intay dhammaadeen kabacdi la soo saarayo qaar hodan uu ka dhigayo qaar faqri la dul yeelayo waxaa kaloo laga sheekaynayaa labada lamaanaha abuuritaankooda waannahu khalaqa zawjayni adakara walunha yaa min nudfatin idaa tumna suuradda waxaa lagu soo gebagabaynayaa wixii ku dhacay ummadihii hore oo kibrey sida reer caad sida reer hamuud sida qowmu nuux sida qowmu luud ee dhibaato iyo halaag ahaa bismi illaahi اraxmaani اraxiim wاnnajmi idaa hawaa qur-aanku dee munaasabaad baa jira mar kasta aayaadka ama suwarka munaasabaad baa jira munaasabadan hadda waa iska muuqataa tii hore wixii lagu soo gebagabeeyey oo iska muuqday baa lagu bilaabayaa tanna oo suuraddii hore la soo yidhi wa idbaara annujuumi idbaara annujuumi annujuum soo ma ahayn suuraddan maxaa laga bilaabay waannajmi idaa hawaa wakaa ilaahay wuxuu yidhi wannajmi baan ku dhaartay najmiga waxaa lagu tilmaamay xidigaha ururta la yidhaahdo ahuraya ama lixaha waa toddoba xidig baa la yidhiyo lix baa muuqanaysa laakiin mid baa laysku itixaamaayo qofka indhihiisaa lagu cab lagu itixaamaa kan toddobaad dadkuma wada arki karaan markaasaa laysku itixaamaa qofkii dhaha waa u jeedaa toddobadii kii toddobaad iyo kii yidhaahdo ma jeedo waa tafsiir tafsiir kalena waxa weeyaan najmigani waa kullu najmi waa xidigoo dhan wannajmi baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi idaa hawaa markuu hoobto dhicitaan u hoobto dhicitaan ama markuu hoobto oo shayaadiinta markay damcaan inay soo xadaan maqalka dambaaburooyinka iyo shuhubta laga horgeynayo ee samada lagu waardeynayo ee laga celinayo weeyaan idaa hawaa ama qiyaamaabaa laga hadlayaayo maalinta qiyaamaha xidigahani soo daadanayaano wanajmi idaa hawaa najmigii baan ku dhaartay xidigoo dhanba markuu soo hoobto soo daato ilaa aayaad kalea lagu yidhi waidalkawaakibu waida alkawaakibu intaharat intaharat soo daadashadaas wey allaha khaaliqa isagu yuqsimu bimaa shaaa min khalqihi wuxuu doono khalqigiisaa buu ku dhaaran karaa ama ku dhaaranayaa waalmakhluuqu laa yenbagii makhluuqu kuma dhaaran karo ilaa bilkhaaliq ilaahay baan inagu ku dhaaran karnaa asmaadiis ilaahay subxaana wa tacaala sifaatiis laakiin makhluuqa kuma dhaaran karo ilahay sidaa makhluuqa ku dhaaran kara washamsi baan ku dhaartay waleyli baan ku dhaartay wanahaari baan ku dhaartay wanejmi baan ku dhaartay ya isagaa isku dhaaranay lacamruka nebiga oo kale calayh salatu salaam laakiin qofku inuu yidhaahdo malaa'igtaan ku dhaartay nebigaan ku dhaartay ya ow fulaan kalaan ku dhaartay kacbadan ku dhaartay lama ogola waxaas wanajmi idaa hawaa baan ku dhaartay maa dalla ma dhumin saaxibukum saaxiibkiin muxamedaha dariiqii hanuunka kama dhumin wamaa hawaa wakaas mana baadiyaysan waa maxay dalla iyo hawaa in la kala duwo maadaama ay kulmeen ma caqiidayn caqiido baadila ama faasid ah ee nebigu hanuun meesha u sarraysay iyo yoolka u dambeeyey buu ku dul sugan yahay wey yaa lala khidaabayaa saaxibukum la leeyahy kufaaru quraysh waxaa weliba cabiriddan saaxibukum la cabirayo waxaa la ogeysiinayaa oo loo muujinayaa wax badan oo tafaasiisha nebiga ah inay hayaan wax badan inay la noolaayeen oo arki jireen wax badan oo nebiga tilmaamihiisa wanwanaagsan ee cajaa'ibkaa inay arkeen kaasaa la leeyahay saaxibukum baaba laga cabiray idinka saaxiibka maa dalla saaxibukum baa le wamaa hawaa saasaa loogu tilmaamaya marka saaxiibkaas hadda loo sheegayo waa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam isagoon weeyaan maa dalla saaxibukum wamaa hawaa dhaartii wataas jawaabulqasamki weeyaan nebiga aqwaashiisa iyo afcaashiisa dhammaan waa calal xaq bay dul saaranta marka maa dalla saaxibuku hadda markii la lahaa wawajadaka dallan fahadaa dalaalkaasi ma ahayn dalaalulgayi ilaa nebigu qabla alwaxyi iyo bacdahuba markasta rabbi buu caabudayo waxiday nebigeennu calayhi salaatu wasalaam maa dalla saaxibukum wamaa hawa qayigu waxa weeyaan ictiqaadu shayin faasidin baadilin shay faasida oo baadila aaminidiis ayaa la yidhaahdaa ama waa min cadfi alkhaasi cala alcaam oo kaa horaaba sii caamsanba maa dalla saaxibukum wamaa hawaa daayad kale algusha waxa la yihi uma tatafakkaruu maa bisaaxibikum min jinna oo saaxiibnimada halkaasna waa lagu tilmaamo marka xidigan idaa hawaa baa la yidhi oo xidigu marka uu dhacayo maaha mar kale muwaan la soo qaban karin waxa weeye marka qofka soconaya xidigaha ku hanuuno maaha marka ay xidiguhu ay cirka bartankiisa joogaan markaa ma kala garan karo xidig cirka bartankiisa jooga mashriq meelay kaa xigto iyo maqrib meelay kaa xigto qofku ma kala garan karo koonfur iyo waqooyi ma kala garanayo laakiin xidigan marku soo dhalanayo ama marku dhacayo markaasaa la garanayaa jihooyinkii iyo dhinacyadii xidigaha qaarkood meesha ka dhashaan wataa xaggaasaa qiblada wey xaggaasaa taasjidha xaggaasaa qorax soo baxa xaggaasaa qorax u dhaca arrintii baa u kala daahiraysa macnaha weeyaan waxaa kaloo laga qaadanayaa baa leeyahy dad xidigaha caabudi jiray baa jira waxaa loo caddaynayaa wax dhacaya oo xidig dee dhacaya dee cibaadaba inuusan mudan maa dalla waxaan leeyahay wanajmi idaa hawaa mar haddii wixii wax dhacaya bay yihiinoo noocaas uma suu bado ilaahnimo iyo caabudid iyo wixii la mida ilaa nebi ibraahim markii kuwii xidigihii falamaa afalat iyo falamaa afala dayixii iyo qoraxdii iyo waa kaas muu hadba mid uga jawaab laa uxibu laafiliin war waxaan dhacaya anagu ma jecelin waxaan maxay ahaayeen waxaana ilaah ka dhigaysaan saasna intaas baa lagu tilmaamaya maa dalla saaxibukum wamaa hawaa wamaa yandiqu nebigu ma hadlo can ilhawaa hawa xaggeed hawaa nafsi maxaa la yidhahdaa xaggeeda nebigu ka hadli maayo ama ra'yi shaksi ah waxaanuu sheegayoo dhan nebigu ra'yi shakhsigana maaha hawana maaha in huwa maa huwa muusan ahaanin waxa uu nebigu ku hadlayo ilaa waxyun oo yuuxaa loo waxyooday mooye waxyi xag rabbi uga yimid weeyaan waxaan marka qur-aankan nebigu akhrinayo kalaamullaahi wey xag rabbi baa laga keenay callamahu waxaa baray callama waxaa baray huwa oo nebiga iyaahu qur-aanka nebiga waxaa qur-aanka baray oo barbaray shadiidulquwaa shadiidulquwaa quwadihiisu midkay darnaanta badnaayeen shadiidulquwaa quwaddiisu maya mise quwadihiisu shadiidulquwaa ayaa baray jamcu quwatin quwatin jamceediiba alquwa kii awoodaha awoodihiisa ay dardarnaayeen quwooyinkiisu kaasaa baray waa malag awood badan weeye waxay ka dhigan tahay shadiidun quwaahu waa jibriilu amiin mucallimkii ambiyada wey inuu awooddihiisu badnayd qowmulood markuu u yimid magaalooyinkoodii hal mar buu saa u fujiyey baa li markaasuu garabka ku qaada cirka markii uu dhoweeyey buu soo garaaba gedi waa awood ilaahay siiye ma awoodaa jira awoodihii mid kale hadday awood kale reer famuud oo niman dhib badan ahayo awood badan waa lagu qayliye keliya fa asbaxuu khaamidiin wada meyd bay noqdeen ummad dhanoo wada halaagsantay qaylaha ku dhacday ambiyada markuu ku soo degayo iyo markuu duulayo fii asraca min yaa irsha biligteeda oo kale wax ka degdeg badan bay ku dhacaysaa lagu leeyahy callamahu shadiid اlquwa kaasoo duu miratin awood u saaxiiba quwa quwadan kale waa maxay waa quwa fi ljism xagga jirka awood iyo muuqaal iyo mandar qurux badan inta waa lagu fasiray almandar اlxasan alquwa fi اljism waa min almaraar maraar hadday tahayna waxa weeye duu miratin miinkan saa markii lahay duu miratin darnaan mid saaxiiba fastawaa waa ekaaday jibriil markii isaga jibriil loo celiyo suuradiisii xaqiiqada ahayd buu ku dul sugnaaday nebiga ilaahay weydiisay baa la yidhi inuu ku arko suuradiisii xaqiiqada ahayd duu miratin fastawaa walxaal huwa isagu jibriil bilufuqi jihadii u ahaaday alaclaa jihada alaclaa jihat almashriq waa bariga markaasaa jihadaasoo dhan buu qariye jibriil jihadii sarraysay way sarraynta badnayd kor jihadaasoo dhan ilaah waa jibriil saa ku abuurdhay igu aragsii soo maaha markii loo daahiriyey wa huwa bilufuqil aclaa oo meesha qorax ka soo baxdo waa dhankaasaa leeyihi awal jibriil nebiga wuxuu ugu imaan jiray siduu ambiyada kale ugu imaan jire oo kale binu aadam soo nin waag deedna ilaahu qaabka xaqiiqadiisaa igu tus buu yidhi laba jeeraa nebiga la tus marna dhulkau ku arkay marna cirka markii uu dhulka ku arkay waa midaan bilu fuqil calaa oo xaggee nebigu joogay calayhi salatu salaam qaaru xiraa buurta dheer good dhaladeeda ku yaalla hoos loo sii degayo oo qofkii halkaa koraa arkaya diinta dhibta loo soo maray dad baa ku jira oo ku sunnaysanaya oo halkaas oo hadda waddaba loo sameeyo oo la aadi karo saacado badan haba lagu maqnaadee baayadaan waxaasi jiray nebigu halkaa raaci jira oo kori jiray calayhi salatu wasalaam ku cibaadaysan jiray yatacabadu fiihi allayaaliya dawaat alcadad halkaasuu nebigu aadi jiray deedna waxaa dhacday jibriil baa u soo muuqday xagga bariga buurta hadda waa kuu sawiran tahay dhanka xaggaa ka sii ah qorax ka soo baxa baa jibriil ka yimi labadii garab ama garabkiisii ayuu garbo badan buu leeyahay buu saasu kala bixiyey markaasuu mashriq ilaa maqrib jihadaa dhan ayuu qariyey dee nebigu waaba miir daboolmo waa dhacay calayhi salatu wasalaam dee jibriil marka markii dambe wuxuu ugu yimid suuradii bini aadamka waa soo dumay boorkii dhicidda uu ku dhacay waa laga masaxay waa kanoo wahuwa bilufuqil calaa uma dabadeed danaa tafaasiir badan baa jira dee midun baan ka qabanaynaaye danaa jibriil waa soo dhowaaday fatadallaa waa soo degaandegey waa soo raaracsamay waa soo dhow dhowaaday danaa fatadalla taasi middaas bay ahayd marka uu samada ku arkayna cinda sidrati اlmuntaha walam yarahu axadu min alambiyaa'i baa leeyihi axad ambiyada ka mida jibriil kuma arag suuradda malagnimada calaa suurati اlmalakiyati asuura almalakiya alatii khuliqa calayha abuurkeeda lagu abuuray jibriil nebigaa ku arkay ilaa nebiyuna muxamed sala allahu calayh wasalam baa ku arkay taasina wata fa kaana jibriil wuxuu ahaaday minhu nebiga oo kale soo qadaro nebigu wuxuu u soo jirsaday qaaba qawsayni laba qaanso qadarkeed waa tafsiirka ugu sahlan intaasoo tafsiir baa ku jira midka ugu fudud oo laysla aan cidna dhibayn weeye laba qaanso qadarkeeda waa wax yar oo waxma aadan markaas soo qadarin qaabaa qawsin qaanso labadeed qaabila qaabsadu labadan dhinac bay leeda xarigiina halkaanu kaga xihan yahay oo la dhihin markaa qalbi baa ku jira aayaddii cibaarada markaas qaaba qowsayni markaas tafsiirka hore markaa madhig waa sahalkaas kan kalena waxa weeyaan qaaba qawsayni oo qaabaa qawsi lagu ta'wiilinayo oo amase adanaa intaasu usoo jirsada ama waaba ka soo durkada waa ka soo dhowaan bata bimacnaa waa uga waa uga soo dhowaaday wey aad baa macnaha nebiga ugu soo dhowaaday waxaa lagu leeyahy marka hore soo suuraddii malakiyada uma muuqan soo nebigiina ma miir daboolmin intaa uu soo dhowaanayo suuradiisii malakiyada maahae suuradii bini aadamkii ninka ugu imaan jiray dixyatulkelbi oo kaleba usoo shabbahaya noqdo muuqaalkiis uma danaa fatadallaadu waxa weeyaan mar kasta ilaa uga yimid isagoo suura bashariye oo kale ah tanna nebiga waxaa loo xaqiijinaya ciddii u imaan jiray oo sidaan iskugu soo shabbahaysay suuradiisa xaqiiqadaa inay sidaa too malakul jibriil sidaas uu yahay xaqiiqadiisu fa awxaa intaasoo tafaasiiraa ku jira fa awxaa jibriil waa waxyooday faacilka haddaa uga dhigtay ilaa cabdihi ilaahay addoonkiisii moxamed ahaa oo xaggaas weeye ilaa cabdihi jibriil baa waxyooday ilaa cabdihi alle addoonkiisa baa celinaysaa wuxuu u waxyooday maa waxaa wuxuu u waxyooday u waxyooday wuxuu u waxyooday ayuu u waxyooday haddii fa awxaa faacilkeeda allah laga dhigana fa awxaa ilaahay waa waxyooday ilaa cabdihi addoonkiisa oo jibriil ah maa midkii awxaa jibriilna oo waxyooday dee ilaa rasuulilaahi ka dhiganta wixii jibriil u waxyooday isaguna awxaada dambe ilaa rasuulih ilaa rasuulillaah taasna waa mid kale fa awxaa waa waxyooday ilaahay ilaa cabdihi addoonkiisii maa awxa waa haddee waxyigaa ballaaran weyn waa awaamirta ilaahay cajaa'ibtaa leh taas baa loo waxyooday fa awxaa ilaa cabdihi maa awxa maa kadaba alfawaadu maaroo afatumaaruunahu calaa maa yaroo walaqad ra'aahu naslatan ukhraa waxa weeye maa kadaba oo aan shadnayn iyo maa kadaba alfu'aadu maa ra'a oo shadan haddii la takfiifiyo maa kadaba alfu'aadu fu'aadkii iyo qalbigii nebigu muusan been sheegin maakii ra'aa uu arkay xogaa markii la fududeeyabaa macnuhu ka adayg badan yahay marka la shado tan kale waa iska sahal maa kadaba ma beenin alfu'aadu fu'aadkii nebigu maa ra'aa wuu arkay tanna waa isla macnihii lafteeda wuxuu arkayo indhaha ku arkay waxaa jira qofku wuxuu inta indhaha ku arko qalbiga ka inkiro ama diido wixii uu indhaha ku arkay fu'aadkii nebigu calayhi salaatu wasalaam ma beenin ma diidin waka oo ah waxa nebigu indhaha ku arkay waa maxay jibriil suuradiisa xaqiiqada weeyaan oo waxaa dhacday jibriil markii nebigu jibriil arkay suuradiisa ku arkay lahu sittu miati janaaxin lix boqol oo garab baa u ahaa kullu janaaxin minha garab kastana qad sadal ufuqa jihadow qari maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa marka qalbigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo indhihiisa kullu waxay arkeen saas bay u xaqiiqsadeen oo u sugteen macnaha weeyaan taas baa la tilmaamayaa fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa cabdinimadaas hadde waa ammaan sida subxaana aladii asraa bicabdihi aayadaadkan laftooda hadde micraajkii baa iyo isrihii baa qaar qeyb ka mida ku dhex jiro subxaana aladii asraa bicabdihina waa sidaas marka dee ilaahay baa nebiga qalbigiisa waasiciyey alam nashrax laka sadrak marka maa kadaba fu'aadu maa ra'aa waaba sidaas weeyaan fu'aadkaasina waa fu'aadu muxamadin sala allahu calayh wasalam waa nebi maxamed qalbigiisa maa kadaba fu'aadu maa ra'aa maa kadaba fu'aadu maa ra'aa waxaa la tilmaamay haddee axaadiistaasii caddaysay waxyaalihii nebiga la tusay calayhi salaatu wasalaam oo loo loo loo soo bayaaniyey hameenkaa iyada ah waxyaalo waaweyn oo tiro badan oo cajaa'ibtoodu badan tahay ayayna arrimahaasi ahaayeen maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa afa tumaaruunahu calaa maa yaraa xoogaa marka arkiddan hadda laga hadlayo waa arkiddaas nebigu arkay calayh isalaatu wasalaam jibriil taa weeyaan ilaahay ma arkay hal ra'aa muxammadun rabbahu caza wajalla nebigu rabbigiis ma arkay ma la markaa iyada ah de saxaabada baaba ku kala qaybsamay caaisho iyo in la socota waa iyagii diidanaa oo deliishanaya wamaa kaana libasharin an yukallimahu allahu ilaa waxyan aw min waraa'i xijaabin aw yursila rasuula iyo laa tudriku labsaaru wayudriku labsaar iyo kuwa la midka ah iyo maye dhankaas aayaadkaas uma socdaane nebigu wuu arkay rabbigiis ha arkee ma xagga qalbiga mise waa xagga indhaha bicaynay ra'sihi labada indhoodee madaxiisa ku yaal buu ku arkay leylat alisraa intaasoo aqwaala iyo intaasoo bog buu hadda kaga hadlayaa kitaabkaani laakiin qaalo sheekh muxyidiin qaala sheekh muxyidiin annawaawi wuxuu yidhi falxaasilu ana araajixa cinda akari اlculamaa'i ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalam nebi moxamed ra'aa rabbahu caza wajal bicaynay ra'si wuu arkay rabbigiis buu arkay leylat اlsraa arrinkaas suguddiisana wuxuu yidhi dee waa u nin xagga nebiga laga maqlay haadaa mima laa yenbagii an yutashakaka fiih in la shakiyana dow ma aha arrinkan oo kale caa-ishana waxa weeyaan arrimaha ay keentay jawaabuu ka wada bixiyey caaisha iyadu markii la yidhi muu arkay nebigu rabbigiis laqad qafa shacribat timihii baaba midba meel i istaagtay markii macnaha la yidhi dadka dhahaya rabbi buu arkay timahaygii baaba midba meel saa ii istaagtay way ku inkirsanta waa qaban dhacyooday wey nuurun anna araahu baan haka haynaabay tiri nebiga tanwiini nuurun anna araahu marka waa dee arrin weyn oo aada looga hadlo weeyaane oo waqtigeeda haba joogay laakiin basdigeedu usan darsi dhexdiisa usan noqonayne dhinahaas baa ka mid a waxaa la tilmaamayaa waxyaalihii markaa dhacay ee waaweynaa ee nebiga la tusay calayhi salaatu wasalaam oo noocyo kala duwan leh ee tirada badnaa baa markaa la soo aroorinayaa oo la sheegayaa oo saa loo soo sardinaya waxaaba ka mid a qofkii doonahaya dee micraajkaas qofkii rabay inuu macnaha inuu nebiga maciisa qofka raba calayhi salaatu wasalaam waxyaalihii nebiga cibaadaadkiisa iyo daacadii iyo tahajudkii iyo arrimihii dee nebigu ku tilmaanaa ama la soo faray ha ku dhego weeyaan qaala tacaala afa tumaaruunahu calaa maa yaraa afa tumaaruunahu nebiga ma waxaad kula murmaysaan calaa maaki yaraa uu arkay haa ee la tusay taa mayaa kula murmaysaan wey afa tumaaruunahu calaa maa yaraa calaa maakii yaraa wuu arkay isagu waa kuwii inkirayoo diiday see ku dhici ka dhaca bil baan u soconnaa inaad ilbiriqsiyo aad dhahdo waxaan ku gaaray baytulmaqdis iskaba dhaaf samaawaadkii iyo meelihii ka sii sarreeyey taasi waa mid walaqad xaqiiqey ra'aa wuu arkay nebigu hu jibriil naslatan ukhraa maro kale nasla soo degid bay ahayd laakiin masdaru marahan ilaa facla jalsa markii la yidhahdo waa cibaaradaa laga garanayaa hal mar inay tahay naslatan hal marnimo iyo hal soo degid weliba hal mara markaasaaba bes waa un mar kale ha soo degiddii waxaa loo qaata hadda loo fasirayaa waa maratan ukhraa maro kale ayuu jibriil arkay oo muuqaalkiisii malagnimada ku arka xaggee cinda sidrati lmuntahaa sidratulmuntahaa agteeda waa geedda wix halkan ka taga ku dhammaada ee agga laga keenana lasoo mariyo cindahaa iyada agteeda jannatulmaawa baa ahaaday baa ahaatay jannatulmaawa id waqti buu arkay raadii hore ku xidhi yakshaa uu daboolay assidrati geeddaa sidrada gobtaa baa la yidhaahdaa maa yakshaa wixii daboolay dee maada haddaa dhex gelaya marka ilaahay ilaahay baa yidhi id yaksha sidrata maa yakshaa wixii daboolay baa daboolay oo cajaa'ib maa zaaqa ma iilan albasaru araggii nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaa markii la joogay midig iyo bidix iyo meelan fiirfiirin ma gelinoo ma iilan wamaa daqaa xaddana ma tallaabin oo meelihii aayaadka la tusayay waxaan ahayn ma fiirin laqad xaqiiqee ra'aa wuxuu arkay nebigu min aayaati rabbihi xaalay ka ahaadeen rabbiga aayaadkiisa alkubraa kuwii waaweyn ka badnaa kuwii waawe alaayaat alcidaam way aayadihii waaweynaa ayaa la sidratulmuntahaa mayaa baytulmacmuur mayaa jannadii mayaa naartii mayaa jibriil mayaa waxaasoo dhan baa la tusay laqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubraa afara'aytum bal ka warrama marka meel kale waayadii lagu yidhi linuriyahu min aayaatina afara'aytum bal ka warrama allaata sanamka laata ah waa wax dhadig iyo walcuzaa midka kaloo cuza la yidhah wax kaloo dhadig iyo wamanaata midka manaata la yidhahdo manaataha ka sifeeya manaatiha ahaalisata saddexaad al-ukhraa ee kale yaa waxaas bal ka warramo waxaas waa iska magacyo asnaam aad ula baxdo inaad iska caabudaysaan oo laata allahdii bay inta bedeleen bay laata dheheen alcasiizna inta bedeleen bay cuzaa dheheen qabaa'il baa kale le waxaan alakuma waxaa idiin ahaaday addakaru kan lab walahu ilaahayna ma waxa u ahaaday alunhaa yaa waxa dhadig tilka taas idan haddaas qismatun waa qayb oo dizaa xadgudub ah waa qismo iyo qayb jawr ah weeye jawr bal qaabka wax u qaybisee inaad dhahdaan wiilashaan qaadanayna gabdhahana isagaan siinayna idinkuna gabdhihii ma ogolidin aayad kalea lagu yidhi wayajcaluuna lilaahi maa yakrahuun in hiya maa hiya maysan ahaanin awhaanta iyo asnaamtaas ilaa asmaa'un magacyaal oo samaytumuuhaa antum a iska magacowdeen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaashin taasoo maa anzala allahu ilahay usan u soo dejin bihaa iyada min suldaanin wa xujaah in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ila danna mala mooyaane iyo wamaa kii mooyaane wax kale raaci mooyaane tahwaa ay macnaha ishtahaynayso ay rabto alanfusuna fafyaalku walaqad jaahum walxaa laqad jaahum oo u yimid min rabbihim iyaga rabbigood xaggiisa alhudaa hanuunka am lilinsaani insaanka ma waxaa u ahaaday maa tamannaa wax allaale wuxuu iska tamaniyo mayaa u ahaaday asnaamtaa ii shafeecaysu tamaninayaa ilaahye inuu ka dhigo rabaa ma taasaa u sugnaatay ma jidho wey falilaahi ilaahay oo keliya waxaa bi u ahaatay alaakhiratu midda dambe iyo waluulaa midda horeba darsigeennu intaasu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab